falastinay waa mahadsan tahay guud ahaan bahda v o a iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan waa salaamaya waxaan joognaa magaalada kambala waxaana u nimid inaan ka qayb galno shirweyne ay maaragtaa looga wada hadlaayo arrimaha atmis gaar ah ciidamada ka joogo madal ay leeyihiin waaya kaasaan halkaas u nimid muddo hadda saddex maalin ah ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo maalintii ugu horeysay waxaa kulmay tiimka farsamada maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda wadamadaas waxaana looga wada hadlayey waxaana looga wada hadlayay maaragtaa atmis iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo labada kun labaatan iyo afarta taas ayaa keentay in laisu yimaado ka hor waxaa jiro si garajualia inay atmis u baxdo ugu horeyn waxaa bixi doono juun soddonkeeda laba kun oo askari waxaa kaloo kusii xigi doono saddex bilood dabadeed haddana waxaa bixi doono ilaa iyo saddex kun oo askari kadib sidaas garajuali ayaa la rabaa inay u dhammaato ilaa iyo labada kun iyo labaatan iyo afarta dowladda soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay marka annaga guud ahaan go-aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go-aanadii lagu soo saaray ah in atmis ay ka baxdomarka hadda dagaalaad fulino oona ka dhabayno hadda dagaalaad kula jirtaan al-shabaab dhul fara badan aad ka qabsateen ciidamadiina waa kala baahsan yihiin diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan atmis siinaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii sideedda bilood aheed oo lasoo dhaafay waxaadna moodaa in maaragta isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaaraayo keliya ma ahan inay isku filnaanayaane annaga waxaan rabnaa waktigaas in al-shabaab dalka laga saaro oo maaragta laisugu tago oo al-shabaab oo dalka xor ka ah in shacabka soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan marka annaga qeyb uu ka yahay bixidda iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in al-shabaab dalka laga saaro madaxweynaha jabuuti waxa uu ka mid yahay madaxda kulanka ka qayb galaysa sidoo kalena ciidamo ay ka joogaan soomaaliya bartiisa facebook waxa uu soo dhigay in dowladda federaalk soomaaliya ay u ololeynayso in laba sano oo dheeriya loogu daro atmis ma jirtaa taas
falastiin horta waa mahadsan tahay anigu wax ma arkin maaragta arrin ka hadlayso madaxweyne ismaaciil laakiin waxaan ka hadlaynaa anagu go-aanka dowladda soomaaliyeed iyo bosishinka dowladda soomaliya bosishinka dowladda soomaaliyeed waxa waaye in atmis labada kun labaatan iyo afarta ay dalkan ka dhammaato oo ciidanka soomaaliyeedna ay la wareegaan amniga dalka kulanka madaxweyneyaasha maanta ayuu furmi doonaa madaxweynahana bosishinkiisii maaragta meeshaas oo ka sheegi doonaa annagana leebaladii hadda oo c d f yada iyo wasiiradana waa ka sheegnay annaga waxaan ku taagannahay inaan fulino qaraaradii qaramada midoobe kasoo baxay oo sheegayay in labada kun labaatan iyo afarta ay atmis dadka dalka ka baxdo amnigana maaragta qaranka soomaaliya dowladda soomaaliyeed ay si fuula ula wareegto taasaana ka shaqaynaynaa diyaargarowgeedina inteeda badan annaga waa noo dhammaaday atmisna iyadaa laga rabaa wixii laga rabay inay kasoo dhalaasho marka guud ahaan dowladda soomaaliyeed go-aankeeda waa kaas hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab muqdisho ayaad ugu yeerteen kadibna kulano daba socday arrintaasi ayaa dhacay maxaa kasoo baxay dalabkiinii oo idin suuro galay
arrinkaas si fiican ayuu ku dhammaaday waa taad la socoto maaragta bishii bishaan maaragta bilowgeeda waa taan isugu yeernay maaragta wadamada magaalada muqdisho brief garaynay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed brief garaynay international community-ga muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yaraa ku yimid dilaygaasna waa dilay farsamo anaga isla garanay ka ka ciidan ahaan ha dib u dhac yaraa ku yimid taasna waa wax laisla ogaa oo maaragta farsamo ahaan laisla gartay shaqadaas si fiican ay ku socotaa haddii ilaahay yidhaahdana waana waana arrin oo aanan ku xirnayn atmis waa arrin oo maaragtaa xiriir toosa oo ama bilateral ah oo dowladaha dariska anaga aan la galnay waaye shaqadaasna si fiican ay ku socotaa waana hirgelaysaa haddii ilaah yidhaah dadka amniga ka faallooda qaarkood waxay qabaan in qaabka ugu habboon ee al-shabaab loola dagaalami kara iyo ururada la midka ah horena loogu soo tijaabiyey dalalka ciraaq iyo syriya ay ahayd in dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay ka hortagaan kooxahan xagjiriinta ah ma isleedahay haddii ciidamo shisheeye ay ku lug yeeshaan waxay fursad u noqonaysaa al-shabaab oo iyada la sheego inay aada uga faa'iideysatay joogitaankii labadii kun iyo toddobadii ilaa labadii kun iyo sagaalka ee ciidamadii shisheeye gaar ahaana kuwii ethoobiya ee xilligaasi soomaaliya joogay
falastiin horta ciidamada soomaaliyeed iyo shacabkooda hadda way isla jiraan dagaalkana sidaad sheegtay wuxuu ku bilowday shacabka soomaaliyeed oo ku kacdoomay khawaarijta dowladda soomaaliyeed oo u qorshaysay inay khawaarijta la dirirto ilaa ay haddana shacabka soomaaliyeeda la dirirahay marka horta factorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo maaragtay lagu kiciyo dadkan shaqadiisa siday aheed ay ku socotaa shacabkiina ay iyadoonan loo baahanin inay dowladda soomaaliyeed ay kaca tiraahdo ayay iyagu kaceen u adkaysan waayeen dhibaatada kana hor yimaadeen deegaanada hadda dagaalka ka socdana shacabka soomaaliyeeda ka dagaalamayo taa horta waa dhinacaasay ka socotaa dowladaha deriska ah dhibaatay ku yihiin khawaarijtu iyagaa maaragtaa kenya gudaheeda ka dirara iyagaa etoobiya gudaheeda isku day inay ka diraraan marka maadaama isku dannahay oo isku maaragta hal urur oo maaragta khawaarija oo dalka soomaaliyeed ka dhalatay oo dowdad ajaaniba u dirarayaan oo hadda shabaabku keliya ma ahan soomaali waxaa ku jiro maxaa la dhihi jiray dowladaha maaragta tiro badan oo ay ugu horeeyaan dowladaha deriska ayaa maaragtay maleeshiyaadkooda ku buuxaan gudaha dalka soomaaliyeed oo oo dagaalada hadda ka socda galgaduud iyo maaragta iyo shabeellada dhexe waxaa ku dirirayo maaragta waa waa khawaarij laga soo carbiyey ama laga soo aruuriyey wadamada deriska marka maadaama aan isku dannahay waxaa ku qasbannahay inaan si common ah uga hor imaano khawaarijtan la dirirkeeda marna marna isma diideyso inay ay ay nagu kaalmeeyaan inaan khawaarijtan ka maaragta xuduudaha laga soo riixo oo la dhammaystiro marna nooma diididayso inaan shacabkeena soomaaliyeedna diriirtoodii ay dhinaceeda ka socoto kaalmana aan u helno dowladaha deriska marka waa qorshiis dhammaystiraaya ugu dambeyntii maxaa la filayaa kulanka hadda uganda aad u joogtaan in uu ka soo baxo oo adinka gaar ahaan dowlad ahaan aada danaynaysaan
kulanka annaga waxaan danaynaynaa inuu kasoo baxo wixii lagu heshiiyey oo maaragta africa atmis iyo soomaali intay ku heshiisay african union la marsiiyey united nationka qaraaraday soo baxay in la fuliyo maaragta labada kun oo ugu horeysana ay baxaan june inta hartayna ay baxaan waktigii loogu talagalay ayaa annaga dalabkeenu yahay intaasaana meesha ka joognaa laakiin haddee communikeega aad ka arki doontaan wixii guud ahaan lagu heshiiyo oo ay madaxda inta isu timid ay ku heshiiyaan laakiin hadafku waxa waaye in atmis labada kun labaatan iyo afartu ay ka baxdo tan